fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku aansiiyeen xeerar kala duwan xeerarka kale ah xeerka booliska xeerka xabsiyada dalka iyo xeerka duulista hawada somalilan waana kan guddoomiyaha golaha wakiilada oo mudanayaasha golahaasi kala doorinsiiyey sagaal qodob oo dhanka madaxweynaha xilka kasii degayee dhankiisa ka soo noqday waxaa loo codaynayaa sagaal qodob oo madaxweynuhu soo celiyey oo golaha hor yaal oo shalay laydiin qaybiyey brosijarka dastuurka iyo xeerasaadku waxay isku waafaqsan yihiin madaxweynaha markuu soo celiyo haddii golahu ogolaado soo jeedinta madaxweynaha waxa weeye waa simbal majority haddii golahu ku qanci waayo oo diido waxaa loo baahan yahay two third two third waa shan iyo konton shan iyo kontonka haddaynu ku ansixinno xeerku sidii aynu ku ansixinay markii hore ku dhaqangelaya madaxweynuhuna waa inuu saxeexaa haddii aynu weyno cod intaa ka yar xeerkaasi waa dhimanaya intaasi kadib waana kan guddoomiyaha golaha oo ku dhawaaqaya natiijada ay ku ansixiyeen xeerka booliska somalilan oo ay mudanayaasha golaha wakiiladu cod gacantaag ah ku meelmariyeen golaha waxaa fadhiya lixdan xildhibaan sagaal iyo konton xildhibaan waxay raaceen xeerka sidiisii hore aynu ku ansixinnay inuu ku dhaqan guddoomiyuhu muu coday xeerka waxaa lagu ansixiyey sidii golaha uu kaga baxay waa xeerkii booliis dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waxay cod aqlabiyada ku meelmariyeen xeerka xabsiyada dalka mar kale waa kan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe oo si rasmi ah ugu dhawaaqaya natiijada ay ku ansixiyeen mudanayaasha golaha wakiiladu xeerka xabsiyada wadanka konton iyo toddoba xildhibaan waxay u codeeyeen sidii xeerka xabsiyadu kaga baxay golaha wakiilada aynugu gudbinay inuu sidiisii ahaado cidima diidin laba xildhibaan waa aamuseen guddoomiyuhu muu codayn xeerkaasi wuxuu ku dhaqangalay sidii aynu golaha u kaga baxay dhinaca kalena mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waxay cod gacantaaga ku meelmariyeen xeerka duulista hawada qaranka somalilan mar kalena waa kan baashe maxamed faarax oo ku dhawaaqaya natiijada ay ku meel xeerkaasi duulista hawada qaranka somalilan xeerka hawadiiyo duulista konton iyo toddoba xildhibaan baa oggolaaday sidii golaha wakiiladu ku ansixiyeen cidima diidin laba xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn xeerkaasi wuxuu ku dhaqangalay sidii golahu ku ansixiyeen